waxaa sii kordhaya baahida weyn ee ay ganacsatada iyo shacabka gobolka Hirshabeelle Xardhexe ay u qabaan in dayactir xoogan lagu sameeyo dhismaha wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho oo burbur lixaad leh kasoo gaaray dagaaladii sokeeye ee dalkeena iyadoo sanad walbana wadadaasi ay jiraan biyaha webiga shabeelle taasna ay qayb ka tahay burburka xoogan ee ka muuqda ganacsatada ku nool jowhar ee adeegsada wadadaasi muhiimka ah ayaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka hirshabeelle ka dalbaday in wax ay ka qabtaan dhibaatada ka jirta jidka isku xira muqdisho iyo jowhar noogu weyn anaga wada xumo waay wadada aada u xun rafci weliba wadada waxaa ugu daran balcad iyo muqdisho waa wada aada u adig lafkaada waa soo aragtay wax la caadi ma aha bini aadan oo dadka waa barbalanka dhan wuxuu kugu imaana markaa balcad gaartid barta xilliyada kale waa iska fiicana dhulkeena dhulkan dhoobiyada hoosaa marnaa xagga markii la tago balcad iyo jowhar iyo xamar ma laha laamigaa saarnaane ma la gaday kara bacaad waaye marka niyo dhibaatada ugu weyn taasay naga haystaa baabuurta waa gadoomaysaa marka qaarkood dhibaato xilliga roobabka oo kale waa iska dhib badanaa iska jiro wadda xumiyaa jirta adiga hadda toban saaca inaan waxaan soo adeegi lahaybe hadda xilligaan hadda waxaan rabaa xamar laba maalmood kahor inaan aado wadadaas baan taaganahay inaan iska dhaafno wadadaas darteedaan iskaga joognaa maanta markaa rabti inaa baxdid berri caaw go-aana qaadanay wadadii marka hortaagna waa naga dhaaf yaqaay mashaakil ayaa oo weyn oo dhibaato marka wadadaa dhibaato nagu weysa aad iyo aad u weyn wallaahi ganacsada joogta muqdisho waxay raadiyaan lacag aan caadi ahayn anakana waxaa waaye gobol waaye dadkii waa dad iska beeraley ah marka koostiga hoosaan uga dhignay marka markii dadka ay baalansi gareen dad muqdisho iyo kan jowhar waa seem waxaa muddo badan socda mashruucyo lagu dhisayo wadada isku xirta jowhar iyo muqdisho midaas oo aan weli hirgelin balse qorshaha koowaad ayaa waxa uu ka bilaabtay wadada isku xirta afgooye iyo muqdisho oo meel gabagaba ah maraysa haataani